toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah xaashi maxamed xaashi oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka howlgala mid ka mid a xarumaha sharciyaqaannada kuwooda ugu waaweyn ee fadhigooda uu yahay magaalada tan london xaashi waxaan ka waraysan doonaa dacwadaha soo gaaray xaruntooda ee la xidhiidha dhibaatooyinka ay geystaan dadka qaba xanuunnada dhimirka iyo isaga oo jecel inuu talooyin la wadaago dadkaas soomaaliyeed ee xanuunnada dhimirka qaba sida ugu wanaagsan ee loola tacaali karo kusoo dhowo barnaamijka xaashi ugu horreyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhibaatooyinka inta badan aad ka warhayso maadaama aad tahay garyaqaan dadka soomaaliduna ay isku dayayaan inaad ka caawiso maxaa ka mid ah horta hadeertaan meeshaan aan joogo sheeko badan ay soo gaartay hoos oo dhibaatooyinka soomaalida haysata wadankan oo ay badan yihiin waxaa ka mid ah horta dad badan horta waxaa haysto dhibaatada oo immigration ama sharci iyo waxaasoo kale waa jiraan laakiin waxaa hadirtaan ugu badanaan maqlaaya oo dadkii soo gaarsiiyey waxaa waaye dadka maskaxda aan ka jirado oo mental health hadirtaan madaxa ay ka haysto marka hadeertaan labadii wiig lasoo dhaafay waxa ay soo gaartay sheekooyin oo horta uu nin naagtiisii uu dilay oo asagana xabsi lagu xiray hadeertaan sanadkii horena waa ogeed oo ninkii oo isku dayay inuu dad dilo train station oo london inuu dad ku dilo isku dayay oo asagana xabsi la geliyey wiil oo asagana maskaxda wax ka jiraday oo hooyadiisa isku dayay inuu midiyeeyo habartii meesa dhimanin laakiin koomey ku jirtaa marka hadeertaan waxa weligii aniga kama hadlin waxaan marka waxaan isdhaha hadeertaan inaan dadkii hadal la gaarsiiyo oo wax laga qabto hadeertaan waa waqtigii ugu muhiimsan oo sababta ay tahay heer haddaan hadda gaarin oo aabba uu hooyo dilaayo oo ilmihiina hadeertaan agoon noqonayaan adoogii oo xabsi la gelinayo habartii eena dhimatay waa meer heer waxaa la gaaray hadeertaan oo aada iyo aad khatar ah marka waa saas waxaan hadeertaan kugu imaada in aan kaagala hadlo waxaa la sheegaa in inta badan dhibaatooyinka ku dhaca soomaalida aanay caawimaad u raadsan marka ma la dhihi karaa dalka ayaanay la qabsan haddiise ay la qabsadeen maxaa khaldan dadka badankooda dalka way la qabsadeen dadka badankooda way shaqaysanayaan oo wax way qabsanayaan oo noloshooda la qabsadeen laakiin dhibkana haysta waxaa waaye dadka jirada caadiga ah oo adiga korkaada wax kaa gaaro iyo jirada maskaxda soomaalidii laba waxay u kala qaateen hadduu hadda lug ay kaa jabto oo aad aada lugta ay ku xanuunayso dhakhtaraa u tegaysaa oo waxaa leedahay caawi qoftii markuu maskaxda uu wax iska dareemo ama xoogaa yar isku yaaco ama wax ka gaaro waxay badanaa soomaalida dhakhtar uma tagayaan waxay isleeyihiin ama waa lagu soo durayaa ama kaniinia lagu soo siinaya oo wax kale kuugu suubin doono aseyse doonanaynin caawitaanka oo yaalo meesha dhibkana waxaa waaya marka haddu qof hadduu kuu yimaado ku yiraahdo ciddaada ku dhaha warniyo maskaxda wax iga gaara ama xoogaa waxbaa iska dareemay waxaa laga yaabaa in dadkii qoftaas lasii fugeeyo oo la dhaho waa kafiiftay oo waa waalatay oo qur-aana u baahan tahay oo bulshaduna wax badan kala kulmo waxaa laga yaabaa qofkaas inuusa ingiriiskii si fican ugula hadli karin waxaa laga yaabaa qofkaas inuusa ogeen meesha u doono karo caawitaan asoo ciddiisii uu kasoo doontana caawitaanka is caawinaynin oo ay dhahayaan warniyaho qur-aan inta isku akhrisid isdeji qur-aan haddaa isku akhrinaysid waxba kama xumo haddaad ka doonanaysid qof sheekha inuu qur-aan kugu akhriyo waxba kama xumo laakiin dhakhtar inaa u tagtid waaye haddee lug kaa jabto ama gacam kaa jabto dhakhtar inaa u tagtid waaye haddaa maskaxda wax iska dareemtidna inaad dhakhtar u tagtid waaye oo aad caawitaan doonatid oo qof weydiisid inuu sidaad isku hagaaji lahayd in badan oo ka mid a dadka soomaalida waxaa lagu eedeeyaa in ehelkooda marka uu ku dhaco xanuunka dhimirka ah inay la baadigoobaan oo keliya culimo qur-aanka ku akhrisa ama inay dalka ka masaafuriyaan oo soomaaliya ay dib uga celiyaan arrimahaas ma kuu muuqdaan waa ii muuqataa midda labaad aad haddana aad sheegaysid oo markuu qoftii xoogaa wax gaaro ama iska dareemaan qoftii inuusa waxba iska dareemo maskaxdiisa waxay ku leeyihiin soomaaliya aan u celinaynaa qoftaan markaas meeshaasuu kusoo degaya boqolkiiba boqol waa qalad badanaa qoftii haddaa soomaaliya ku celinaysaa is leedahay soomaaliya kusoo roonaanayaa kuma soo roonaan doono waxaad subinaysaa keliya dhibaatadii waddankan kuugu haystay ama meel kala geenaysaa keliya dhibaatadii wadankan kugu haysatay aa soomaaliya geenaysaa asaa qofkaasaa waxaa gelinaysaa halis oo wadan soomaaliya ah uusan dhakhtar fiican u tegi karin oo caawitaan uusan ka heli karin oona isku dayi karin inuu qoftaan soo roonaado maxaa dhacay waxaad u geysay wadan oo oo dadkiisa waxaa laga yaabaa dhakhtari dhakhtariyaasha caawi lahaayeen aysa joogin oo oo qoftaan maskaxdii waxa ka gaara aysa fahmaynin marka horta sheekadan oo dadka laisdhahayo qof qofkaan wax baa gaaray soomaaliyaan u celinaynaa siduu kusoo roonaado in la joojiyo waaye kuma soo roonaan doono waxaa laga yaabaa inuu kasii daro uuba kasii halaabo oo markaad kusoo celisidna marka wadankan sidii ku ogeed markii aad aawaday inuuba kasii daraba ooba kasii xumaadaa laga yaabaa shaki kuma jiro in qof xanuunsan oo dhakhtar u baahan in qur-aan lagu akhriyo inay tahay wax wanaagsan oo laftirkeeda caafimaadka qayb ka ah laakiin wacyigelin intee la eg ayaa loo baahan yahay in dadka soomaalida sidoo kale ay fahmaan inay muhiim tahay inay booqdaan ama ay la tashtaan ama ay la kulmaan dhakhaatiirta iyo goobaha caafimaadka wax badanay u baahan tahay hooyo oo wiilkeeda ka jiraday ama ama qof walaalkiisa ka jirada oo u baahan inuu qur-aan lagu akhriyo ma xumo alxamdulilah gay masaajidka qur-aan ha lagu akhriyo laakiin qur-aan ha lagu akhriyo keliya ma shaqaynayso inaad dhakhtar geesid waaye dhakhtarka inuu soo ogaado waaye waxa ka xun qoftan in loo faafiyo waaye waxa loo waxa ka xun masaajidkana tag oo qur-aanna ha lagu akhriyo qoftan oo jiran laakiin hadduu qoftii hadeertaan fartaan kaa jabto oo fartii ku xanuunayso haddaa masaajid keliya aad tagtid oo qur-aan lagugu soo akhriyo fartaas ma kuu kabmaysaa kuma kabmayso waxaa laga yaabaa hadday kuu kabsanto inay lix bilood kugu qaadaton oo far oo kaa qaloocan inay kaa noqoto marka halis weyn baa lagu jiraa meeshaan dad badan oo soo qaxayaa jiro wadankan dad badan oo soo qaxay oo dagaal soo arkay oo dad badan ka dhintay oo geeri badan soo maray oo dhibaato badan soo maray oo wadan gaal yimid oo isku dayay inuu shaqo ka raadsado oo waxaa laga yaabaa wixii ay raadsadeen aysa helin waxaa laga yaabaa dhibaato badan inay ay ka kulmeen wadankan waxaa laga yaabaa ilmihii inaysa iskoolkii aysa fiican suubinaynin waxaa laga yaabaa qoftii oo ceer qaada jiray ceertii in laga gooyey oo dhibaatooyin badan ee dadka wada haystaan qof dhibaato haystana waa bini-aadan qof bini-aadan oo wadankan degan oo dhib haysanin ma jirto laakiin hadduu dhibaato ee ku haysato oo ah xoogaa maskaxdii wax iska dareemto qoftii oo ku saaran pressure badan maaragtay aada diidan tahayna inaad dhakhtar u tagtid inaad wax caawitaan ka doonatid wax shaqaynaya ma lahan wax shaqaynaya ma lahan wixiina waa ka sii daraayaan adiga isma caawinaysid ilmahaada ma caawinaysid dadkaadana oo ku ag taaganna ma caawin doonto waxbana kuma tari kartid waaxda caafimaadka ee nhsta waxaa laga yaabaa in xataa dadka soomaalida ay ay u baahan yihiin in lagala taliyo habka ay hay-addaas u caawinaysa dadka soomaalida qorshaha ma isleedahay waa in lagu daraa in lagala taliya nhsta laf ahaanteeda sida dadka soomaalida loo caawin karo waa runtaa horta dad badan oo u baahan inay caawitaan ee doontaan oo laga yaabaa inaysa fahmin meeshay ka doono lahaayeen waxa u baahannahay waxaa waaye dadka oo soomaalida ah oo ama dhakhtarka ah oo ama eh dadka oo luuqadda si fiican u fahmayo inay iscaawiyaan oo markaad n h s ka aad tagtid aad uqofta hadduu joogo meesha n h s ka hadduu u doonto caawitaan waxaa laga yaabaa inuusa luuqadiisa aqoonin oo usa u faafi karin dhakhtarkii waxa ka xun marka waxaa loo baahan yahay in la iscaawiyo waxaa loo baahan yahay inuu n h s ka la fahansiiyo dhibka oona haysto soomaalinimo iyo dadka oo maskaxda wax ka gaara gaarkooda marka shaqo badanaa loo baahan yahay shaqadaasna waxay wax badan waxay ku saabsan tahay in oo n h s-ka ay fahmaan soomaalida inay yihiin qof oo dadka kaloo kale ah oo ayakana maskaxdoodana si qof qof walba kale oo daawo u doontay ay dhibaato gaari karto inay wada yihiin taasna waan gaari doonaa laakiin intaas taasaana gaarin dhibka koobaadna haysta waxaa waaye dadkeena maba ogoloba qofkii oo maskaxda ka jirado inuu bini aadan yahay mararka qaarkood ma ogolo jirada oo maskaxda inay tahay jiro caadi ah dadkii waxaa lagu leeyahay waa khafiifo wo waa shay ase dadkii sii fogaanayaan taas in la joojiyo waaye haddaana la joojinna sheekooyinkan oo odaya naagtiisi dilay oo ilmihiina ka wada tegay waa soo badnaan doonaan maanta waa labo ama saddex sanadka soo socda shan sanadka ku xigana toban inay noqotaa laga yaabaa mas-uuliyad intee la eg ayay kula tahay guud ahaan jaaliyadda soomaalida ee dalkan ku nool waa ay ka qaadan karaan wacyigelinta iyo sida looga hortegi karo dhibaatooyinkan u baahan in dadku ay fahmaan maya qof walba inuu isku yimaado waa meeshan ururkaad haysatid aan aniga urur ma wati ururna ma rabi inaan furo een, ah, ah, qofna lacag iguma siinaayeen lacagna kama rabi qof walba oo luuqadda fahansan qof walba oo urur wato oo- oo aaw- oo awood haysto qof walba oo oo d- waddankii wax ka bartay ama wax ka fahmay ama sharci yaqaano ama wax le soo bartay waa lagu baahan yahay waa lagu baahan yahay inaad dadkaada caawisid waa lagu baahan yahay inaad dariskaada caawisid waa lagu baahan yahay inaad qoftii aad aragtid oo qof kale la hadlayo dhahayo maskaxda wax lagaa gaaro waa khafiifta waa waalata inuu dhaho war hadalkaas jooji hadalkaas jooji qofkan waa bini aadan caawitaan u baahan yahay ama caawi ama ka aamus qof walbaa laisku baahan yahay hadirtaan because meesha la gaaro meeshaan hadirtaan waa meel halis ah iyo meel aad iyo aad u khatar ah aada iyo aad baa u mahadsan tahay waqtigaaga mahadsanid ridwan intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti ku ahaa garyaqaan xaashi maxamed xaashi inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle sidaa iyo nabadgelyo